asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa kula hadlahay sisugola xalka shacabka soomaaliyeed xalka shacabka soomaaliyeed oo weliba had yeer jeer aan ku wareysannay aqoonyahanada siyaasiyiinta kala duwan ee soomaaliyeed caawa go-aanlaaantin isigati waxaa marti noogu ah guddoomiyaha gobolka sanaag aqoonyahan maxamuud ciyool maxamuud ciyool in badan buu kula hadlahay nsigt nooga warramay xaaladda guud ee soomaaliya iyo weliba gobolkaasi sanaag iyo guud ahaan puntlandba aawaa marti qoyska wax qaadi doonaa websiteka golu iska leeyahay com arrimaha dcom puntland com iyo southern news com iyo facebookda maxamuud selo bal hadda waxaan jeclaan lahaa bal marka hore inaad kusoo dhawaato golaha nineteen sixty noona guud marto bal hadda xaaladii abaarta iyo roobka da-ay iyo waxaa ka qabsoomay dadkii reer guuraagaha ee lasoo rarayey iyo guud ahaan nolosha gobolka sanaad maxadra
bismillahi raxmaan raxiim marka hore golaha nineteen sixty aada iyo aada buu usalaaman yahay waana ku faraxsanahay inaan mar kale aan soo booqdo khayr baan idin rajeynayaa dhammaantiinba alxamdulilah rabbilcaalamiin waan la soconay oo roobabkii inay ka bilowdeen guud ahaan puntland gaar ahaana gobolka sanaag marka roobabku insha allahu tacaala si wanaagsan ayay meelihii xooluhu daaqi jireen uga da-een oo maaragtay roobkii guga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilahay baa ku mahadsan abaartii naga saaray iyo dhibaatadii waxa un iska jirtaa in xooluhuna ay aada u jilicsanaayeen biyaha maaragtay roobka kasoo dhacayana aan si fiican looga faa'iideysan oo laga yaabay in roob markuu do-o biyuhu tog ay qaadaan oo badda ay maaragtay ay galaan taas oo insha allahu tacaala qorshe la rabo in laga sameeyo si biyahaas maaragtay badda gelaya faraha badan looga faa'iideysto dhaamam waaweyn oo biyaha lix bilood ama sideed bilood hayn kara looga looga sameeyo ama daaqsimeedka loo duwo insha allahu tacaala qorshahaas baa la gelaya haddii alla idmo xaalada guud ahaan nabadgelyada iyo maaragtay xasiloonida iyo maxaanku idhahdaa aada iyo aad bay u fiican tahay insha allahu tacaala kolley un hadda waxa loo gudbaaba waxa weeye dadka intay xooli u macaanayaan oo ay xoolahoodu maaragtay ay ay ka helayaan cad iyo caano in loo sameeyo maaragtay in raashin iyo dhaqaale wixii la siin karo la siiyo ilaa inta ay ka gaarayaan in xoolahoodu ay ku filaadaan oo cad iyo caano ay ka helayaan
waxaa jira degmada dhahaar xanuunkii sombiyoodka ayaa ka dilaacay dad fara badan oo guuraan fara badan oo soomaaliya isugu yimaadeen lawaana tiyaabsan ceelbu oo kaleeto dad aada faraba dulsaaq ku yihiin hadda xaaladda caafimaadka ee dhulkaasi hadda waaxsiyey weeye dadkii ka soo guuray gobolada kale mar haddii abaartii baxday ma guureen suuriyeen sidii u degay iyo culayska sidii weeye dhinaca nadaafadda xoolo fara badan baa baktiyey biyii qaadeen barkadaha ku shireen keliyada la yaalla dhinasa maxaa laga qabtay kuwaa la faanqo
waxa weeye arrintaasi run weeye magaalada dhaxar waxaan la xiriiray mas-uuliyiintii magaalada degmada dhaxar iyo gobolka highland intaba waxay ii sheegeen runtii in xaaladdu ay hoos u dhacayso oo iminka laga soo kabanayo lala soo tacaalayo maaragtay xanuunkii halkaa ka dilaacay oo daacunka ahaa dadka dhimashadu dhowr iyo toban ay qof ayay gaadhay laakiin hadda runtii timan badan iyo gurmud badan oo la sameeyey oo dawladdu ay samaysay iyo maxaanku rahdaa dadka gaariyadaha intaba iyo ganacsataduba dadkii intii badnayd runtii waa la badbaadiyey hadda dad badan dad aada u yar ayaa isbitaaladii ku haray dadkii maaragtay soo kordhayey oo xanuunka maaragtay uu ku dhacayeyna waa ay aada iyo aada ayay u yaraadeen waana iska dareensanayn oo inay waxyaabahaas oo kale ay dhici karaan markii xoolihii ay abaartii ay ku baxeen oo ay dhinteen xoolo fara badan meelaha ay yaaliin maaragtay baktigu iyo aan laga ururin oo laga gubin waxay keentay markii ay maaragtay ama bashadihii ku shubeen ama meelihii godanada ahaa ay ay maaragtay baktigii xoolaha dadkiina ay ka cabeen weliba reer guuraagii in xanuunkaasi uu ka dilaacay meelaha kalena runtii cabsi waa laga qabay laakiin ilaahay mahadii weliba hadda wax xaalada anoo sheegay ma jiraan waana maaragtay awareness iyo wacyigelin arrintaa ku saabsan fayo dhowrka guud ayaa mara dadka loo sameynaya insha allahu tacaala oo maalmahan ayaa ay bilaabatay dhinaca kaleeto dadkii halkaa isugu soo guuray intii badnayd runtii way joogtaa oo meelaha ay kasoo hayaaneen oo dhanka waqooyiga ah maaragtay ama ama waqooyiga degmada ceergaabo ama galbeedkeeda roobab badan ay kamid yihiin sidaa darteed dadkii meelaha ka yimi intii badnayd waa ay joogaan oo maxaan ku idhaahdaa weli ma aanay guurin halkoodaas ayay ku naqaysanayaan oo dhulke dhulkoodii bay joogaan xaaladdu sida kalena aada iyo aad bay u fiican tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin dadka niyaayiro fiican baa ku jirta ilaahay baa subxaana watacaala loo mahadnaqaya
waxaa jiray dad fara badan oo dhinaca xeebta waqtigood iyago laftigooda abaar ka cabanayay oo ilaa saasila iyo kabina weliba inay kasoo baxaan waktigu kuyeelka la gaaray maxaa sabidooda ku baayada
dadka xeebta badan ama xeebta sida la yaqaano badda cas roobabku kama da-aan marka waxaa jiray dad halkaas deganaa oo kana cabanayay inaanay gaadiid haysan ay kusoo guuraan marka hadda qaar badan oo kamid yihiin runtii way soo guureen iyaga oo kaashanaya ama dad qaraabadooda ah ama maxaanku idhaahdaa gaadileyda laakiin qayba ku harsani way jiraan insha allahu tacaala iyagana waa way kasoo baxayaan inkastoo aada u yar yihiin inta ku harsan marka xoolahaasi waxay soo gaareen intii badnayd meelihii naqo iyo roobka ka da-ay si ay maaragtay ula jaan qaadaan roobka oweyn ka da-ay xeebta iyo kulkiina ay uga soo baxaan
dadka reer puntland ama dadka gobolkaasi sare ereyday aada u socon yihiin heerkeer maqlaa waddada ceer daahir iyo meesha la yidhaahdo iyo ceergaabo roob badan baa da-ay roobkaasi waxaan ila waddadaas fiiranayn markaa daamir saarayn shaygii sare saarayn maxaa iska bedelay maxaase ku soo kordhay waa dadku waxay sugayeen ama sida madaxweynuhu waktigaa wareystay uu noo sheegay ilaa bisha juun inay bareen gaarsiinayaan madaxweyne cabdiweliy halkee xaalku maraya
runtii mashruucaasi mashruuc qiimale weeye oo maaragtay madaxweynaha kudhegiisii ahaa puntland ha isku tashato ku socda roobabkii da-ay runtii wax maaragtay dhibaato ah oo maaragtay hadda la oran karo ama wadadii shaqadii la qabtay ayay maaragtay dhibaato u geysteen ma jirto si wanaagsan oo taxadar leh ayaa loo dhisay si wado sida liyaysan ku socoto weeye oo daraasadeeda iyo injineerada wada iyo intaba ay standard fiican ay leeyihiin marka dhawaan halka waxaa noogu yimi xubno ka socda guddiga wadada oo ku jiro gudoomiye ku-xigeenkii iyo xubno kale guddigaas marka runtii dadweynaha waa u warbixiyeen odayaashay la kulmeen bulshaday la kulmeen maxaanku idhaahdaa waxa ay maaragtay la kulmeen suldaanka si maaragtay marxaladii labaad oo daamurka iyo jeyga loogu gudbo markaasna marxaladda labaad waxay ahayd marxaladii loo soo gudbayay in dhaqaalaha laga ururiyo ama maaragtay farraysin laga sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan jaaliyadaha insha allahu tacaala dhaqso loogu soo gudbi doono haddii alla idmo
waan gartay waxaan arkaayay gabdho urur lada ka dhisan oo lacag ku deeqaya sida roob badan ah waxaan arkaayay dad fara badan oo iyaga lafaantoodu waddada aada u caawiyo shaqaalaha ka shaqeeya ma jiraan dalka gudihiisa ama sidiiba dadweynaha reer puntland cid waktigan xaadirkaa muuqata oo sida dadkaas oo kaleetoo muuqata marka shacabka marka la eego kharashaadkiisa dowladda ugu tala gashay miisaaniyadda ahayd iyadu miyaanay lagu soo wareejin qolada waddada maxaa keenay in markaba dowladda kusoo degdegto intaaba baraan la gaarin oo sagaashan kilomitr la gaarin in markaba dadweynaha lagu soo degdego maxaa saabay
ibrahim hose aad la socotid ee waddada waxay ku socotaa waxa weye miisaaniyadii ama qorshihii dawladda ay u samaysay oo maaragtay dhaqaalihii la saaray wixii soo degaya iyo wixii dhoofaya iyo gaadiidka la saaray ayay ku socotay muddadii hadda aan soo dhaafnay toddobada bilood meelaha lixda bilood ahayd sida aan kuu sheegay waxa weeye iminka waxaa loo gudbay waa marxaladii labaad oo wejigii labaad oo wadada oo ahayd maxaanku idhaahdaa daamurka iyo jayga taas markaa oo dhaqaale badan loogu baahday taas sida qalabkii maxaanku idhahda daamurka sameynayey mashiinkii jayga sameynayey iyo maxaanku idhahdaa wax badan oo arrintaas u baahan marka taas ayaa keentay marka in loo soo gudbo bulshadii in loo soo gudbo ganacsatadii in loo soo gudbo qurbajoogtii gabdhahaasna runtii bilow wanaagsan ayay bilaabeen ilaahay khayr ha siiyo waxaa kaloo jira dad kale oo si gaar ah waxa u ururin jiray oo magaalada baran joogay ama xaafadaha ha ahaato ama ururada haweenka ee kaleeto ha ahaato guddigu soddonkaa kun oo dollar oo markaas ay gabdhahaas usoo wakiisheen suldaanku inuu ku wareejiyo iyo maxaanku idhaahdaa aduu lacag lix kun iyo dhowr boqol oo dollar ah oo iyadana ay iska uru maaragtay usii diyaariyeen oo usii diyaar garoobeen dad maaragtay magaalada baran gudaheeda oo xaafadaha iyo iyo qaarkood iyo maxaanku idhahdaa haweenka ayaa maaragtay lagu wareejiyey waana bilow aada iyo aada u wanaagsan insha allahu tacaala waxaan filayaa marka inay jaaliyadaha dibadda iyo maxaanku idhahdaa shirkadaha iyo ganacsatada kaleeto iyo maxaanku idhaahdaa bulshada maaragtay ilaa maaragtay reer guuraaga markay kasoo kabtaan maaragtay abaarta kasoo kabtaan in maxaanku idhahdaa laga raadin doono dhaqaalaha wejiga labaad inay ka qayb galaan insha allahu tacaala
waxaad jirtaa roobkii da-ay ee puntland ka da-ay in qaarkood sida mxuaha gobolkaas ka da-ay inay keeneen intaa boosaaso in dhowr casho kala xidhnaado waxaa soo biyaayina waxaan filayaa in dhulkuu baahan yahay dixreenkii la hadal hayey laga dhisi lahaa midigale ama qorshayaal kaloo bal biyaha lagu hakin karaa laga socdaan gobolka ama puntland ha keento ama eed ha keenaan ama maamulka inaba wax biyaha bar hadda lagu hakin karaa si dhulka loogu hojiyo ma socdaan uma muuqdaan tahay
runtii waxay kamid ahayd waxyaabaha maaragtay muuqanaya oo in abaarahan soo noqnoqonaya qorshe loo sameeyo lagaga maaragtay adkaysan dadku ay ugu yeelanayaan marka waxaana ugu weyneyd in biyaha togaga maraya ee maxaanku idhaahdaa siday u soconayaan badda gelaya intaay soconayaanna maxaanku idhahda socodkii iyo maxaanku idhaahdaa bulshadii ganacsigii iyo wixiiba maaragtay dhibaatada ku haya in laga faa'iidaysto marka qorshe dawladdu waxay dejisay qorshe maxaanku idhaahdaa wejiga koowaad ilaa lix dhaam lagu sameynayo puntland oo dhan kaasna uu kamid yahay marka insha allahu tacaala haddana waxay ahayd sarfaygii markii la sameeyey meeshii la arkay laga sameyn lahaa biixireenkaas oo runtii noqonaya saan filayo kan ugu weyn marka puntland la yidhaahdo biixireenada iminkana la arkay biyaha maraya intay la egyihiin waxaa la ii sheegayey maxaanku idhaahdaa daraasad laga sameeyey arrintaas tugagaas biyaha maraya bimacnaa waxa weeye waxaa lagu qiyaasay shan iyo toddobaatan milyan oo boyadood oo maxaanku idhaahdaa biyo ah in in maaragtay in lamid ah in ay halkaa tugagaa maraan oo badda ay ku darsamaan marka intaa in la eg maaragtay in laga faa'iidaysto oo biyaha loo hakiyo oo maxaanku ama dadku cabitaan u isticmaalaan ama dhanka loo leexiyo maxaanku dhanka beeraha oo beera loo isticmaalo ama loo isticmaalo dhulkii daafsimeedkii in loo leexiyo ay maaragtay si ay geeda raandhiis leh oo xooluhu ku noolaan karaan muddada saddexda bilood ama afarta bilood ah jiraanka lagu jiro runtii qorshahaasi waxa weeye waa qorshihii la dejiyey xilligii abaarta lagu jiray markii la arkay maaragtay abaarta soo noqonaysa labadii sanaba hal mar soo noqonaysa marka insha allahu tacala waxaan rajeyneynaa in marka xilligan oo xilrobaadkan uu dhamaado in la bilaabi doono geedhaamadii ugu horreeyey shaqadooda jaal idin waayahay dadka soomaalida ku dhegaysanaya iyo guud ahaan dadka reer buntland iyo soomaali maxaad jeceshahay caawa inaad ku tiraahdo guddisaanta
marka ugu horeysa aada iyo aada baan u salaamaya dadka qurba joogta ah oo soomaaliyeed dadaalkooda iyo kaalintooda ay ka qaataan maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyinka ka jira wadanka ama hadday noqon lahayd maxaan ku idhaahdaa horumarkaba in wax kastaba si ay uga qayb qaadanayaan insha allahu tacaala aada iyo aad baan ugu bogaadinaya waxaana u rajeynaya insha allahu tacaala inaanay daalin oo ay sii wadaan arrimahaas oo dhan si iyagana ay ugu noqoto ilaahay subxaana watacaala ugu barakeeyo oo dhibaatooyinka iyo kaga badbaadiyo sababto qofku markuu sadaqada la baxo oo uu yahay qof sadaqada la baxa waxa weeye isagana ilaahay subxaana watacaala wuu ku badbaadinaya baahida marka qofka aynu ku sadaqadsanayno baahida uu qabo mid lamid ah ayaynu inaguna u qabnaa inaynu xoolaheena wax kala baxno si dadka iyo dunyada iyo caafimaadka iyo maxaan ku idhahdaa nabadgelyada wax kastaba ilaahay subxana watacaala inuuga badbaadiyo soomaalidii horena waxay oran jirtay waxaasa waa sadaqa diwad furatay bimacna waxa weye waxaa la yidhi hadii qadarta ilaahay subxaana watacaala shay uu ka dheerayn lahaa waxaa ka dheerayn lahaa oo joojin lahaa qadarta sadaqada lala baxo marka aada iyo aad baan ugu bogaadinayaa dadaalkooda qurba joogta soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaana insha allahu tacaala ka rajeynayaa inaana daalin oo ay sii wadaan dhanka kaleeto waxaan insha allahu rajeynaya haddii aan la idmo jaaliyadaha wadadatan ceeldaahir iyo maaragtay ceergaabo waa wado muhiim u ah wado soomaaliyeed oo muhiim u ah maxaan ku idhahdaa gobolka sanaag oo ah gobolka labaad ee soomaaliya ugu ballaaran in wadadaasi ay timaado waxa weeye waa soomaalinimadii iyo wadankii iyo horumarkiisii waxa weeye halbowle ayay u tahay marka insha allahu tacala waxaan rajeynaya marka xilliga ay soo gaadho inay ka qayb qaataan ayaan aada iyo aada ugu rajeynayaa oo sadaqad saari ayay unoqonaysaa qofkii wax ku darsada intaba iyo horumarada kaleeto oo ka jira gobolada soomaaliya meel kasta ha ahaadeene aada iyo aad ba umahadsan tihiin golaha nineteen cc waana ku faraxsanahay inaan mar kale aan soo booqdo waxaan idin rajeynaya insha allahu tacaala khayr iyo horumar qof walbaba maxaan ku idhaahdaa taariikhda ayaad qori doontaa wuxuu dalkiisa iyo dadkiisa galo indhaha maaragtay hadda muuqdana waxaan ku ihi sida ay u indha xun tahay uma aayilidato baa la yidhaahdaa soomaaliya waa soo kabanaysaa insha allahu tacaala taariikhdaana qori doonto qof walba kaalinta usoo istaagay dalkiisi iyo dadkiisii aada ba umahadsan tihiin waana salaamaya waayahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka siraad maxamuud ciyool iyo golaha nineteen